barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
dhegeystayaal dhammaantiinba waa maalin isliina labaiyo labaatanka bisha februaayo sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barkii duhurnimo halka washington ay ka tahay shanta iyo barkii subaxnimo idaacadda barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiin doona jacfar kuukaay iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aanu idiin haynana dhegaystayaal waxaa ka mid a gabdho ka qalinjabiyey iskuul lagu barto cunto karinta oo ku yaala puntland abayo in hal tala maanta idiin sheegana waxay tahay cunnadu way ka ballaaran tahay bariis iyo baasta iyo canjeelo iyo diir way ka ballaaran tahay sidoo kale waxaa meesha ku jira hadday jiraan gabdho caafimaad ka bartay baalanse dhaayid cunnada in laysu dheeli tiro ka waran cunno kaarbohaydrasoo sokor haddaa reerka wada karisid ka waran cunno faatisoo wada dufan haddaa reerka u karisid waxaad kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan caqabadaha ay la kulmaan dhallinyarada ku shaqaysta xirfadda kaamirada kaalimihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida dabley mintadiina ayaa weerar ku qaaday kadibna qabsaday saldhig milatari oo halbowlo u ah ciidamada waddanka nigeriya xaruntan ayaa ku taalla waqooyi bari dalkaasi waxaanay arrintan keentay in dad fara badan oo aaggaasi degganaa ay ka cararaan sida ay wakaaladda wararka a f b u sheegeen ilo ciidamada iyo deegaankaba isugu jira dagaalyahanada dowladda islaamka ee sannadkii labada kun iyo lix iyo tobankii ka go-ay boko xaram ayaa halis muuqata kuwa dhulka ku yaala waqooyi bari dalkaasi nigeriya maleeshiyaadka ayaa weeraro joogta ah waxa ay ku hayaan ciidamada iyo fariisimadooda iyagoo sidoo kalena afduubta rakaab ka saaran gaadiidka ku socdaalaya wadooyinka kadib marka ay weeraro gaadma ah ku qaadaan maleeshiyada dowladda islaamka oo ku hubaysan tignico ayaa weerar ku ekeeyey magaalada deko ee gobolka borno halkaasoo uu ku yaallo saldhig ay leeyihiin milatariga dalkaasi oo lagu magacaabo supercam sarkaal ka tirsan ciidamada oo dalbaday inaan magaciisa la shaacin ayaa wakaaladda wararka a f b u sheegay in argagixisadu ay weerareen fariisinka supercam kadibna ay qabsadeen iyaga oo kala eryey askartii halkaasi joogtay sarkaal sare oo diblomaasi ah oo u dhashay dalka shiinaha laguna magacaabo wanginyi ayaa wuxuu ugu baaqay maamulka madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka joe biden inuu kala shaqeeyo bejiin inay dib u furaan wadahadaladii labada dhinac ah islamarkaasina la soo celiyo wadaxaajoodkii labada wadan ee xumaaday muddadii uu xilka hayay madaxweynihii hore donald trump wing ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha ah wuxuuna sheegay in maamulka madaxweyne trump ficiladiisii ay ku saareen canshuur khayrul caadi ee alaabaha shiinaha ka yimaada islamarkaasina gudaha dalkan maraykanka soo gelaya ee ahayd wax lagu baabi'inayay shiinaha wuxuuna ugu yeeray washington inay qaado alaabta shiinaha ee canshuurta horey loo saaray lagana saaro meesha ayuu yiri wuxuu ugu yeeray awood sheegashada loo awood sheegtay teknolojiyadda shiinaha wing ayaa sidoo kaleeto washington u jeediyey in ay muhiim tahay in la eego danaha shiinaha ee gudaha islamarkaasina la joojiyo faragelinta arrimaha shiinaha gaar ahaana marka ay timaada ayaa la yiri kooxda goonigosodoonka ah ee xornimada rabto ee taiwan
guurka ayaa ah tiirka ugu muhiimsan taranka aadanaha casri walba isbedello dhanka dhaqanka ah ayaa ku yimaada habka guurka ay ugu heshiiyaan lamaanaha markaasi isdamca dalka jabuuti dhallinyaro isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa fikirkooda ka dhiibtay shuruudaha xilligan ay wiilasha iyo gabdhuhu ku xiraan guurka warbixintan waxaa jabuuti ka soo dirtay sagal saciid faarax
sii yaraanaya muddooyinka dambe dhallinyaradii uu dookha iyo jacaylku lamaanaynayey waxa ayna hadda sheekadu maraysaa in lagu xisaabtamo dhinaca lacagta iyadoo dhinaca kale ay jiraan dad weli aaminsan dhinacii jacaylka lacagtana u arko oo keliya wax la samayn karo dhallinyaro badan ayaa guurka waxay ka qaadeen caro sidii ay u xisaabinayeen dhaqaalaha kaga baxaya iyagoo dhinaca kale aan ku xisaabtamin faa'iidada guurku u leeyahay iyo risiqa dhinaca rabbi uga imaanaya waxa aan kula kulmay haddaba goob lagu qaxweeyo dhallinyaro ku xiiqay sidii ay mawduucaasi uga doodayeen waxaase nuxurka doodoodu uu ahaa in dumarku ay yihiin kuwa iyagu lacagta jecel islamarkaana aan lacagtooda hurin marka ay noqoto inay qoyskooda geliyaan deeqa cabdi iyo cabdulaahi aadan ayaa si gooniya mawduucaasi uga doodayey waxaana labada dhinac wax ka weydiiyey waxyaabihii ay ku doodayeen waxyaalo badan baa jira waxyaalo yar baa ku fahmaysaaba inay been waxu waaye waxay kuu sheegeen ay tahay maxay haydaan waxyaalo badan de inay hanti leedahay inay lacag leedahay waxaan buu arkayaa ee jacayl haba yaraata wax jacayl uu u qabo ma jirto teebaa dee maanta ku garab joogsanoo xoolahaaga biirin maahine dee tiida miskiinadana hallaylaada de maanta ilaayo awal waxaa jiri jirtay dee gabdhaha xaafadoodaa lagu iman jiray waa la doonan jiray maxay haydaan lacag baa laga bixinayey dhaban baa laga bixinayey wixii imika ma jirto gabdhaha qudhooda way jiraan maaha qaar lacagun jecel oo aan eegeyn wiilka wanaagiisa iyo diintiisa iyo hadduu sax horta hablo lacag jecel way iska jiraan laakiin anu waxaan jeclaan lahaa khaasatan haddaan anu ahay lacag ma eegayo bas qofka fiican baa eegi lahaa bas qof fiican oo jecla noloshayda de ila qaybsanaya khalaas marka waxaad leedahay deeq annagoo isjecel nolol waan wada dhisan karaynaa annagoo isjecelahaa waan shaqaysanaynaa waan iscaawinaynaa anna waxaa ku dhaamo qofkii de markii jacayl meeshii jirana waxba ma waayaysiinba raggii bas waa rag jaad u fikiraya kii waxay sanad lacagtiisii jaadbu ku baabiinaya waayo wuxuu gabadha waxhaysata u doodoonayo lacagtii maxay uu haystay jaadbu ku bixinayaa gabadhu si ay xaafadda maxaydaan wax ugu qabato ay gurigii wax ugu qabato de gabadhiina xaafadii bay u mashquulsanaansaa ka fikiraysaa maxay ahaydaan marka horta imika haddaa jacayl baan doodoon tiraadina jacaylkii dhannaaba ma jiro oo bas amba waa jacayl khiyaana amba boqolkiiba malaa xabad baa helaysaa ilaahay wax khayr qaban baa weydiisanayna cabdullahi waad maqlaysaa eedahaas deeqa ay ragoo soo jeediisa waxay tiri muddooyinka dambe lacagun baa leegaa gabadha ma shaqaysaa akoonkeeda imisaha ku jira waxyaaba noocaas o kale jacaylkii waxay tiri wuu yidhahda saad maqlaysay bal ka waran eedaa la idiin soo jeedinaya maxaa ka jira gabdhaha ma lacagun baad ku xulataan muddooyinka dambe guurkii wuu yidhahday oo gabadhaan shaqayn lama guursado wiilkaan shaqayn lama guursado sheekadu maxay kula tahay waxa weeyaan gabadha deeqa hadda intii dambe hadalkayga way saxsan tahay ee intii hore aan ku dhaylaylayaa sababtaa waxa weeyaan waxay tiri gabdhuhu lacag ma ma eegaan ba tiri waayo gabadhu markay lacag hesho ma eegaan bilaadatumada way ku yartayna bilaadatumada yaqaanaan waxay ku leedahay ninkaasi hantideeda ku socdaa tolow kala kicinaya waxay doonaysa lacagtay qaadato saddex laab nin lacag qaata ka badan ayay u baahan tahay oo hanti iyo wax walba le kaya miskiinka le waxay iska qaatee kafin karaya waxa leedahay may kanaanigu kala kicinaya marka waxaan leeyahay habluhu ha u roonaadaan ha u damcaan raggooga ilmadooda ha guursadaan sida anna kubaana u guursanno habla fadhiya aqladooda oon u doondoono gabadh wanaagsan oo degan oo diini haqlaaqle aan guursanno inamada hablahana waxaan leenahay habluhu inamada waa inimadiinni waa walaalihin wayna la dhasheen hadduu lacag yar qaatay hadduu lacag qaadina ininkaad u huri karee nolosha u huraan leeyahay nolosha habaqeelina raggina waxay leeyahay ilaah baan leenahay gabdhina ilaah baan leenahay dee dhib baa meesha taal waxay u baahan tahay inaan leebcaydiyo ma culamaa ugu yeernaa khalaastee magax weeyaan hableyna saas leeg oo waxay rabaan inama shaqeeya oo lacag le doonayaan qaarna inamadiin waxay rabaan dee gabadh shaqeeysa oo hanti waxba iska le doonayaan waxaa jirta cabdullahi dhalinyaro badan oo isqabta oo noloshooda aan ku xirin lacag oo isjeclaaday isguursaday kadibna ilaahay u barakeeyey oo horumar nolosha gaaray laakiin kooxdan kale ee lacagta isku xiraysa ee gabadhiina lacagta ay raadinayso wiilkiina lacagta uu raadinayo karti la-aanba ma kalsooni la-aanba ma dhinaca shaqada xaggeeda maxay kula tahay inay keenayso in kalsooni darada intaa leeg oo lacag lagu qiimeeyo wax walba haade waa inu wax iimaanka waa weynaad awal xeer dhaqan baheed diina haqlaaq baheed gabadh waxaa loo dooranaya dabeecad iyo dhaqan baa laga doonaya oo inay reerka wadi karto iyo inay gacalkeeda wadi karto waxaa baa la eegi jiraan ninkan waxaa la eegi jira inuu xigaalka soo dhaweyn karayo iyo gabadha inuu wadi karo mas-uuliyadda inuu qaadi karayo la eegi maanta labadaba ma eegaan waayo waa yartahay laba qof oo jaceyl isku guursadaa ma jirto gabadha waxay eegaysa aan tiiri ninkiina aan tiiri guurkii guurka horta waxaa loo eegaaba cadahantiisa sanad ama lix bilood ilaa sanad baa la eegaa guurka inuu saddex sano intuu wax ka yar ayaa la eegaa reeraha inuu dhisnaan karayo saddex sano bacd wax ka yar hadduu ku burburo danbuu ku burburay danbay ku galeen laakiin saddex sano hadduu dhaafo reerkaasuu degaya weligiiba oo isku ku burburay adagtay waayo hadduu gabadha ku guursado hanti ma leedahay naagta ku guursado ninku wallaahi waa nin lacag leh ama uu qurux badan yahay reerkaasi reer waaraya maaha showmaashka batay shaqaday doonayaan shaqada hablaa la geenaya meesha shaqadii waayo xalku shaqada inuu u qalmiye ayaa inan la shaqaynaya sekretariya hadday noqoto hadday meelo noqoto habli waa ku badan waxaan leedahay shaqooyinkii raggii baa warqaadateynaya waxaan leeyahay hablay iska ogolaada nabadina sagal siciid faarax v o e jabuuti markana dhinacii heesaha aanu jalleecno dhegaystayaal waxaa dhegihiinna ku soo maqan heesta nasra iyo fannaanka axmed rasta
hablaha dumaydan dhex jooga adaa duldahadu u muuqsan dabtii waxaad tahay hormudka dhammaanku daydan faxedo hablaha dunaydan dhex jooga adaa duldahadu u muuqsan dabtii waxaad tahay hormudka dhammaanku daydan faxedo dhamaysbaatahay nasraay dhaliilmaba lihid xumaa digaabadu tahay haldoor digaabadu tahay haldoor dhamaysbaatahay nasraay dhaliilmaba lihid xumaa digaabadu tahay haldoor digaabadu tahay haldoor dabeel baad tahay quruxda gobya dhaladkii qarniga dabeel baad tahay quruxda gobya dhaladkii qarniga dambaaladu ay xuseen rabbina u dhameeyey sharaf day ku arkaa qancee dhibaatoha mudan nasraay dhibaatoha mudan nasraay dabeel baad tahay quruxda gobiya dhaladkii qarniga dabeel baad tahay quruxda gobiya dhaladkii qarniga dambaaladu ay xuseen rabbina u dhameeyey sharaf indhii ku arkaa qancee dhibaatoha mudan nasra dhibaatoha mudan nasra dexdaada qiyaasan muuqan dalaal waa cadanay banaanka waxaad tahay dheemandoomaaildhila qorqornidii jooga dexdaada qiyaasan muuqan dalaal waa cadanay hanaanka waxaad tahay dheemandooma sidaad ugu dhaadan guusha qofbaad tahay miila dheere raxmaan kuma kala dhantaalo raxmaan kuma kala dhantaalo sidaad ugu dhaadan guusha qofbaad tahay hemiila dheer raxmaan kuma kala dhantaalo raxmaan kuma kala dhantaalo dabeel baad tahay quruxda gobiya dhaladkii qarniga dabeel baad tahay quruxda gobiya dhaladkii qarniga dambaaladu ay xuseen rabbina u dhameeyey sharaf day ku arkaa qancee dhibaatoha mudan nasraay dhibaatoha mudan nasraa dabeel baad tahay quruxda gobiya dhaladkii qarniga dabeel baad tahay quruxda gobiya dhaladkii qarniga dambaaladu ayay xuseen rabbina u dhameeyey sharaf indhii ku arkaa qancee dhibaatoha mudan dhallinyaro u badan gabdho ayaa ka faa'iidaysto tababar ku saabsan qaabka casriga ah loo kariyo cuntooyinka ay cunaan soomaalida warbixintan boosaaso waxaa ka soo diray wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf tirada gabdhahan dhallinyarada ayaa gaaraya lix iyo toban gabdhood waxayna ka qalinjibiyeen macadka cunno karinta ee magaalada qardho waxaana xaflad soo gootina loogu sameeyey halkaasi waxaa kala qayb galay waalidiin dhallinyaro iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland xirfadda cunno karinta waxay baranayeen muddo lix bilood ah waxaana la barayay qaybaha kala duwan ee cunooyinka iyo weliba qaabka loo sameeyo sida ay sheegtay sucaad xasan shire oo ah maamulaha macadka
dafcadii afaraad weye dafcadan hadda ka qalinjibisay ardaduna waxay ka kooban tahay lix iyo toban arday xaggan caawa waxay kusoo bandhigeen cutooyinkii ay barteen ay horey usoo qaateen iyagoo ay ka kooban tahay isku jir badarkii toortihii lemaniyadii noocnooc shaaxlooyskii isku jir luqmadii ku jirto haruurkii ku jiro xaggan waxaan ugu soo bandhignay in macnaha iyagana dhiirigelin u noqoto faa-iidada ay leedahay kuukinkan aan caawa soo bandhigno ilaa haddana waa socotaa kuukinkan arday badanna waa ka qalanjibiyeen qaarkood hadda shaqeeyaan oo macadyo kale ka shaqeeyaan qaarkood ay adaa u shaqeeyaan oo cuntooyinka ay ka kariyaan qaarkood hoteelada waaweyn ay sheef ka yihiin oo ay cuntooyin ka kariyaan goroobo kaleete dhallinyarada magaalada qardho ururada haweenka ayaa boogaadiyay dhallinyaradani waxayna ugu baaqeen inay la yimaadaan shaqo abuur dhalinyaro waanu idi baraarujinaynaa waana waana idi dhiirigelinaynaa waxaan rajaynaynaa insha allah sidaa waxu barateen inaad horey ugu sii socotaan oo aad meherada waaweyn oo aad idinku isku darsateen niman baa nawaalay afarlaatan sac cunto la ordaye eh aad idinkula orodaan baan rabnaa insha allah rajaynaynaa waxaan rabnaa magaalada inaanu horumar u soo hoyno haddii aanu haweenka nahay waanu kacnay daawalna siyaasaddaanu ragga ku baacsanayna haddarna waxaan rabnaa maqaaxiyaha inaanu ku baacsanno meel aanu ka fariisanaynaa ma jirto assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat dhallinyaranada waxaan leeyahay oo ku baraarujinayaa ganacsi ha la sameeyo horey ha loo socdo si loo helo dakhli fiican fakhrigana aynu oga baxno runtii aad baan u dhiirigelinayaa waana boogaadinayaa hal abuur kasta oo dad waxa weye xirfad lagu baraayo xirfadaasi waxay noqonaysaa mid waxa weye lagu shaqaysto mid qofku noloshiisa gaarkaana waxa weye anfacda wax badanna wax way ka tarta qaar ka mid a dhallinyarada hablaha ee maanta qalin jebiyey ayaa dareenkooda cabiray waxayna sheegeen inay sii wadi doonaan islamarkaana ay gaarsiin doonaan gabdhaha kale si ay u yaraato shaqola'aanta islamarkaana ay isku kalsoonaadaan oo nolol maalmeedkooda ay kala soo baxaan magaalooyinka naaw waxaan ahay macalimo sekondariya oo dhigta maadada biolojigaha waan ku faraxsanahay waxawey heerkaas inaan macalimadii soo tababartay oo isaga gacanbatay inaan malabaad haddana cilmiga ka faahaysanayo macali aad baa umahadsan tahay aad baa uga ballaaran tahay waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan ragga xagga idhig laakiin dumarkaoo kale inay dhahaan gabdhahan maxaa waaye guriga cunno ma laga sameeya miya maxaa waaye cunnadaa la baranaayo waxawaa hooyooyinkiin ma dhinteen waa noolyihiin waxaa laga yaabaa si-aalo noocaas isweydiiyaan abayo in hal taraa maanta idiin sheegana waxay tahay cunnadu way ka ballaaran tahay bariis iyo baasta iyo canjeelo iyo diir way ka ballaaran tahay sidoo kale waxaa meesha ku jira hadday jiraan gabdha caafimaad ka bartay baalanse dhaahid cunnada in laysu dheeli jiro ka waran cunno kaarbohydrat oo sokor haddaa reerka wada karisid ka waran cunno faatis oo wada dufan haddaa reerka u karisid oo tiraada waxa weeye ku dhinta camal oo kale ah oo dadka uga sadisid annaga waxaan loo bara way ka ballaaran tahay waxaa rabnaa toddobada waxaa rabnaa toddoba nooc bay ka kooban tahay waxaweye cunnadu baalansi fuudka markii loo eego waxaan hadalkaa u jeedinayaa caafimaadkana meel bay ka gashaa macluumad biolojina waanahay saa daraaddeed marka waxaan rabaa cunnooyinku inaan fikirka ka saarno ah guriga cunnooyin miyaa lagu baran waanu ku baranaa laakiin waxaynu eegi doonaa saynu uga maaran doonno waxyaalaha bannaanka ah saa u dhile waxaweye sharaan baan rabaa safaari baan ka dalbanayaa gurigaagu kuu yaalaa tusaalahaan dhalinyaro waxay u jeceshahay maanga xariibka sharaabka la yidhaahdo gurigaaga ku samayso waa caano boora iyo canba isku darso oo baraf ku shiida maxaa kaa maqan waxaa kaa maqna soomaa intaa dhihi laha waxa weeye yaa gada xalug ismaayo dalab ha lay raadiyo hal doolar dib inta la soo wado waqti intaasna baa ka maaranay annagu faa'iidahaasaanu ku qabnaa waxa gabdho dhallinyara guryahooda joogabana laakiin faa'iido ballaaran baan ku qabnaa intaa kadibna hooneey markaan sii noqon gurigeen inaan ku anfacno ayaan rajaynaynaa wasiirka wasaaradda duulista hawada puntland eliyaas lugatoor gibiley ayaa ugu baaqay wiilasha dhallinyarada ah inay bartaan xirfaddani maadaama ay jiri karaan baahiyo gaara oo soo bixi kara
waana wax waajib ah qofka biniaadanka ay rag iyo dumar ku yahayba inuu cuntada barto halkan waxaa qalin jabinaya gabdho laakiin waxaan sida cuntakarintu gabdhaha iyo wiilasha labadaba waajib bay ku tahay midda labaad gabadha cuntada kalin taqaanaa ilmaheedu waa ka korrimo fiican yahay ilmaha kale odaygeedu waa uga jacayl badan yahay raggu waa warabayaalo gabadha cunto macaanoo qurux badan u soo dhigtaa waa haddii bedkeen waxyaabaha jacaylka abuuray reerku inuu raagay qayb ka mid tahay runtii xaaskaagu habeen markay caawa kuu soo dhigto cunto aysan weligay samaynay ama youtubeka ka daawatay ama buug ka akhriday maama miya war caawa xaalku waa maarata waa si kale waana ku talin lahaa dhallinyaradu markay guursanayaan inay gabadha markay isjeclaadaan oo sheekaystaan ay u diraan iskuulkaasoo yidhaahdaan walaalle inta guurkeenu wuxuu ku xidhan yahay intaa cuntada soo baranaysid waayo laifka iyo reerkabay intaba runtii waxtar u tahay ugu dambayntii gabdhahan bartay xirfadda cunno karinta ayaa waxaa la guddoonsiiyey shahaada sharaf lagu muujinayey xirfadda ay barteen taasoo dhiirigelin u ah yuusuf maxamuud v o e haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaara wariyaheenna cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid a horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la cayaari doono haddii aan ku horeyno dhinaca iyo dalka talyaaniga kooxda inter milan ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa sii dheereysatay hogaanka horyaalka siriaga kadib markii ay garaaceen kooxda ac milan oo horyaalkaasi in muddo ah soo hogaaminaysay kulanka labada kooxood oo loo yaqaano milano derby ayaa ka dhacay magaalada milano ee labadan kooxood ay ka wada dhisan yihiin waxaana saddex gool iyo waxba ku badisay kooxda inter milan oo afar dhibcood ku qabatay hogaanka horyaalka siriaga oo markii hore ay hal dhibic ku hogaaminayeen goolasha kooxda inter milan ayaa kulankaasi waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah latero martins oo laba gool dhaliyey iyo romelo lukaku oo hal gool ka dhaliyey kulanka labada kooxood ayaa xalay xiise gaara lahaa maadaama labada kooxood ay yihiin wakhtigan kuwa ugu sarreeya dhanka dhibcaha horyaalka siraaga islamarkaana ay yihiin kuwo hal magaalo ka wada dhisan kooxda ac milan oo xil ciyaareedka intiisa badan soo hogaaminaysay ayaa la kulmaysa guuldaradii labaad oo xiriir ah iyadoo kooxda inter milanna ay labada jeerba ka faa'iidaysatay inter milan oo hal dhibic ku qabatay hogaanka horyaalka siraaga ayaa saddexdii dhibcood ee xalay ay ka farmaroojiyeen kooxda ac milan waxay u suuragelisay in afar dhibcood ay ku qabtaan kulamada kale ee xalay la ciyaaray ee horyaalka siraaga waxaa ka mid ah kii u dhexeeyey kooxaha barmakalshiyo iyo doneza kaasoo ku dhammaaday laba gool iyo laba gool kooxda atlanta ee kubadda cagtana waxay afar iyo laba uga badisay kooxda napoli banaveto iyo roma oo wada ciyaarana barbaro eber iyo ebera ay isla dhaaf waayeen hal kulan oo ka tirsan horyaalka siraaga kaasoo u dhexeeya kooxaha yuventus iyo corotona ayaana caawa la cayaari doonaa dalka ingiriiskana kulamo ka tirsan horyaalka premier leaga ee kubadda cagta ayaa xalay la cayaaray kooxda westham united ayaa laba gool iyo gool uga badisay kooxda tottenham ee uu hogaamiyo tababare hoose murhinaho westham united oo wadata jese lingar ayaana guushaasi gaaraysa iyadoo mid ka mid a goolasha uu u dhaliyay xidiga ka tegay kooxda manchester united ee sida amaahda kula jooga kooxda westham united goolka labaad ee kooxda westham ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda kale ee antony halka goole ay la timid kooxda tottenham kulankaasi waxaa u dhaliyey weeraryahankooda lucas mura kooxda lester cityna waxa ay labii hal uga badisay kooxda astanvilla oo garoonkooda ay ku booqdeen kulankii ugu adkaa kulamada toddobaadka ee horyaalka premier leagana waxa uu xalay dhex maray kooxaha arsenal iyo manchester city kulankan oo ka dhacay garoonka emirates ee kooxda arsenal ay ku ciyaarto ayaa waxaa hal iyo eber ku badisay kooxda manchester city oo iyadana hogaaminaysa horyaalka ingiriiska goolka keliya ee kulankaasi kooxda manchester city ay kaga badisay kooxda arsenal waxaa uu dhaliyey ciyaaryahankooda raxiim starlin kooxda arsenal ayaa kulankaasi isku dayday inay fursado abuuraan laakiin sidaas ayay xalay guuldaradaasi ku qaateen manchester unitedna waxa ay saddex iyo hal uga badiyeen kooxda newcastle united waana kulankii u dambeeyey kulamadii xalay la cayaaray kooxda manchester united ayaa saddexda gool waxaa u kala dhaliyey marcos rashford bruno fernandes iyo daniel james goolka keliya ay la timid kooxda newcastle united ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda alan maximen hal kulan oo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa caawal ciyaaraya kaas oo u dhexeeya kooxaha braton half albion iyo crystal balas dalka sbainna kulamo ka tirsan horyaalka laliiga ee kubadda cagta ayaa xalay la ciyaaray kooxda barcelona ayaa barbaro hal iyo hala waxay isla dhaaf waayeen kooxda cadis oo garoonkooda ku booqatay real sociedadna waxay afar iyo eber uga badiyeen kooxda deportivo alves huwaskana waxa ay saddex iyo labo uga badisay kooxda garanada atlantic bilbow iyo villareal oo xili dambe oo xalay wada ciyaarana barbaro hal iyo hala ay isla dhaaf waayeen hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi la liiga ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhexeeya kooxaha asusuna iyo savilla wararkeennii cayaarahana waanaga intaa
markana heesta suleeqo iyo fanaanka qadarkiyow waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay jacfar kuuka iyo anigoo ah sahre cabdi axmed dhammaanteenu isku duubanna waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi iyo nabadgelyo
taladii aan wada saxniyo maxaa samiirkii ku dhaca